Sheekh Abuukar Xasan Maalin iyo qaar ka mid a culimada magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha Masjidka Khafaar ee deegaanka Garas Baaley. Masjidka ayaa si qaas ah ugu yaalla xaafadda Macaani ee deegaanka Garas Baaley, halkaasi oo aan lahayn masjid lagu cibaadaysto. Qaar ka mid ah guddiga iyo culimada magaalada Muqdisho ayaa muxsiniinta ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan ka qayb qaadashada dhismihiisa.
run ahaantii masjidkan oo magaciisa la yidhaha masjidul khafaar oo rag muxsiniina halkan ay ka aasaaseen baahi badan ayaa deegaanku masjidka u qabaa jamaacaadkii iyo ardadii iyo xirtii xalaqaadka meel bannaana ayay joogtaa ayaa wax loogu darseeyaa weliba baahi weyn ayaa loo qabaa masjidka sidaa darteed ayaan maanta waxaan ku soo dhoweynay culimmadeenna ajillada ah sheekh abubakar dictor sheekh abubakar xasan maalim iyo sheekh axmed nuur cabdijimcaale iyo sheekh xasan cali waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyaynaynaa ajiibidda ay culimmadeenna na soo ajiibtay gaar ahaan meesha fog oo ay nooga yimaadeen iyo xilliga ramadaanka ah kuleelka ay nagu yimaadeen baahideenna markii aan u sheegnay waxaan baahida weyn u qabnaa masjidka in loo gurmado cid allah ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u waasiciyey beydka ilaahay inay ka qayb qaadato gaar ahaan beydkan isagoon dhisnayn ayaa xirtii iyo xalaqaadkii meel bannaan oo masjidka aan ka fogeyn ayaa duruus loogu akhriyaa kulaylkan aad arkaysid ayay bannaanka joogaan jamaacadii oo dhan masjid xoogaha masaajidda kale way ka fog yihiin baahida weyn aan u qabno darteed ayaan haddaan nahay deegaanka muddo badan ayaa masjidkan aan sugaynay waxaynu inkala hadlaynaa un joognaa deegaanka garas baaley gaar ahaan xaafadda macaani waxay inaga dambeeyaahi waa masjidka baaxadda leh ee la yidhaahdo masjidulkhafaar masjidulkhafaar walaalayaal waxaa waqfay dhulkiisa lacagta lagu bilaabana baxshay walaal muxsina oo dhakhtar ah ilaahay miisaankiisa ha u saaro deegaankana waa deegaan aysan ka muuqan minaarado aysan ka muuqan oo masaajid aysan lahayn masjid ma lahan intaa waxaa u dheera sida culimmadu idiin sheegeen xer cilmi badan oo guryo ijaara ku jira ayaa u dhow marka walaalkii muxsinka ahaa awooddiisii intaa ay soo noqotay masjidka in la taagay bilindigiisii waxaa walaalaha marka muxsiniinta ah rag iyo dumar caalamka jooga intayna maqasha iyo intayna daawataba aan ugu baaqaynaa oon weliba cod dheer ugu diraynaa masjidka inay soo taageeraan waa wax ayaga u dan ah masaajidda ilaahay guryihiisii waaye qofka camirana ilaahay wuxuu yidhi waa mu'min iimaankuna waa sifada jannada lagu galo masaajiddana waxa lagu camiro ugu horreeya waa dhismo ka gadaalna waa cibaado dadkii ku cibaadaysa lahaa waa diyaar laakiin awood uma lahan walaalaha marka muxsiniinta ahi oo ahlu khayrka ahi masaajidda awalba ka soo jawaabi jiray masjidkaani ma aha masjid yacnii baahila'aan ku yimid ma aha nebigeennuna waa u bishaareeyey sala allahu calayhi wasallam meeshan duleedkeenna ah waxaa walaalayaal ka socda shaqo bilow ah oo lagu aasaasay masjid weyn ee ka kooban afar boos oo lagu magacaabo masjidulkhafaar oo walaal muxsin ah ilaahay dartii uu u waqfay waxaan ugu baaqaynaa walaalaha ina dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay masjidkan alkhafaar ee deegaanka macaani ku yaalla ee hadda maraya marxalad asaasi ah oo bilow ah maraya inay gacmahooda akoonnadooda wujuuhdooda iyo quluubtoodaba ay u furaan ay soo taakuleeyaan masjidka khafaar ayaa hadda maraya marxaladda as'aaska waxaana baahi weyn u qaba dadka xaafadda macaani deegaanka garas baaley ee dulaadka magaalada muqdisho